أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waa khamiis lix iyo labaatanka bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo lix taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo maxkamadda dowladda saliibiyadda kenya ayaa amartay in gebi ahaanba la baabiyo xeerka canshuuraha ee wasaaradda maaliyadda dowladdaasi xilli dibadbaxyo ay ka socdaan gudaha dalkaasi ganacsade soomaaliya ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii korortay dilalka iyo boobka hantiyadeed ee loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaasi wafdi uu hogaaminayo waaliga wilaayada jubbada hoose ayaa booqday deegaanada harboole iyo miidow ee dhowaan lagu jibiyey maleeshiyaadka murtadiinta dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose dowladda siliibiyadda kenya ayaa lagu amray in ay magdhow siiso gaaladii lagu laayay weerarkii mujaahidiintu sannado ka hor ka fuliyeen jaamacadda gaarisa wilaayada baay ayaa soo bandhigtay askari toobadkeena kaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta bulshada ku dhaqan degmada bu-aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa si weyn uga faa'iidaystay xamlo dacwi ah oo ka socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada gedo iyo waxgaradka iyo ugaasyada bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada baardhereh ayaa kusoo gabagaboobay gudaha wilaayadaasi waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faah-faahsan maxkamadda dowladda saliibiyadda kenya ayaa amartay in gebi ahaanba la baabi'iyo xeerka canshuuraha ee wasaaradda maaliyadda dowladdaasi xilli dibadbaxyo ay ka socdaan gudaha dalkaasi faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen marwaan maxamed maxkamadda racfaanka ee dowladda saliibiyadda kenya ayaa ku dhawaaqday inay laashtay qaraar dhowaan uu soo saaray william ruuto kaasi oo wax kabajiraan ka dhigayay qaanuunka canshuuraha ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda islamarkaana uu baarlamaanka daaquudka waddankaasi meelmariyey go-aanka ka soo baxay maxkamadda sare ee kenya ayaa dhabarjab weyn ku ahaa madaxtooyada nairobi taasi oo dhowaan kala dirtay golaha xukuumadda islamarkaana laashay qaanuunka canshuuraha ee kiciyey kacdoonka shacabka ee sababay dhimashada ku dhowaad konton ruuxa saddex ka tirsan garsoorayaasha maxkamadda sare ee kenya ayaa sheegay in qaanuunka maaliyadda ee xukuumadda ay soo saartay sannadii labada kun saddexiyo labaatanna gebi ahaantiisba uu yahay faashil aan dastuurka waddankaasi u degsan waafaqsanayna william ruuto ayaa aaminsan in qaanuunka maaliyadda gebi ahaantiisba uusan khaldanayna balse qaybta canshuuraha keliya dib ueegis lagu samayn doono halka go-aanka cusub ee maxkamadda sare uu farayo in xeerka maaliyadda gebi ahaantiisba la tuuro maxkamadda racfaanka ayaa durtay inta badan qodobada ku xusan qaanuunka maaliyadda sida canshuuraha guryaha oo ay sheegtay in aysan waafaqsanayn xaaladda dhaqaale ee muwaadiniinta kenya bishii lasoo dhaafay waxaa kenya ka dhacay mawjado rabshado ah oo ay dad badan ku dhinteen kadib markii ay dowladdu canshuur ku soo rogtay lacagaha ay dadku isugu xawilaan moobeelada iyo sidoo kale gaadiidka dadweynaha arrintaas oo ciriiri daran gelisay nolosha dadka kenyaanka faqriga ah qaraarka ka soo baxay maxkamadda daaquudka ee kenya ayaa william ruuto ku qasbaya in mar kale uu soo diyaariyo xeerka maaliyadda oo u baahan shaqo adag iyo dhaqaale xoogan jasaakallahu khayran walaalka ganacsade soomaaliya ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii korortay dilalka iyo boobka hantiyadeed ee loo geysanayo soomaalida ku dhaqan gudaha dalkaasi cabdulqani maxamed iyo faahfaahinta warkan inoo haya abuukar maxamed jiinow oo ka mid ahaa bulshada soomaaliyeed ee ganacsiyada u tagay dalka koonfur afrika ayay saacadihii u dambeeyey kooxo burcad koonfur afrikaan ah ku dileen deegaan hoostaga mid ka mid ah caasimadaha saddexda ah ee waddankaasi kooxo abaabulan oo burcad koonfur afrikaan ah ayaa rasaas ku furay ninkan oo ka mid ahaa ganacsatada ka shaqaysata duleedka magaalada cape town ilawareedyo ka mid ah soomaalida ku dhaqan dalkan ayaa soo sheegay in kooxda burcad ah ay si bareer ah u dileen abuukar jinow iyo mid ka mid ah dadka u dhashay dalkaasi xilli uu ku sugnaa meel u dhow dukaan ganacsi xabadda ay tuureen burcadda ayaa qofkan soomaaliyeed ku haleeshay afaafka hore ee dukaanka ah oo ku yaal deegaanka falhala barg oo ka mid ah deegaanada hoostaga caasimada cape town waxayna markii dambe usii gudbeen qof kale oo koonfur afrikaan ah taasi oo keentay dhimashada labada qof sida ay soo wariyeen dad goobjoogayaal ah dilalka ka dhanka ah ganacsatadan kadib ayaa la wariyey in burcadda hubaysan ay goobta si nabad ah kaga baxsadeen mana jirin cid loo qabtay iyo dabagal guulaystay oo lagu sameeyey falkaasi walow goor dambe ay goobta tageen ciidamo booliiska ka tirsan kuwaasoo sida looga bartayba aan samayn falal ka dhan ah burcadda lix iyo labaatankii julaay shan maalmood ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale kooxo hubaysan oo burcadda ay toogasho ku dileen ganacsade soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray cumar cabdulaahi axmed kadib markii ay ku weerareen deegaanka filibi ee hoostaga magaalada cape town ee ka tirsan caasimadaha koonfur afrika mahadsanid cabdulqani wafdi uu hogaaminayo waaliga wilaayada jubbada hoose ayaa booqasho ku tegay deegaanada harboole iyo midow ee dhowaan lagu jebiyey maleeshaadka murtadiinta faahfaahinta warkan waxaa inoo soo diray walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman oo qayb ka ah wafdiga waaliga wafdigan oo uu hogaaminayey sheekh axmed abuyoonis qaybna ay ka ahaayeen odayaasha iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa socdaal ku soo maray deegaanadii dhowaan laga xoreeyey maleeshiyaadka murtadiinta ee duleedka magaalada kismaayo gaar ahaan deegaanada harboole iyo miidow ee dhowaan lagu jebiyey cadowga allah wixii aan soo soconaba waxaan ugu dambeyn soo gaarnay deegaanka harboole oo isagu sagaashan kilomitir waqooyi galbeed magaalada kismaayo uga beegan halkan oo aan ugu tagnay raadadka iyo astaamaha khasaarihii cadowga lagu gaarsiiyey weerarkii barakeysnaa ee mujaahidiintu ku soo qaadeen waxyaabaha ii muuqanaya waxaa ka mid ah difaacyadii ay murtadiintu gabaadka mudeen balse ugu dambeyn noqday inay ka cararaan kadib markii uu laabtooda ka go'i waayey jabkii ka soo gaaray dagaalkii lix iyo tobankii bishan mujaahidiinta ay ku qabsadeen halkan haddaba waxaan soo gaaray dhegaystayaal halka difaacyada u ahayd cadowga oo ay ka dhiseen saldhigyada ayna adkeeyeen si ay kaga gabadaan rasaasta mujaahidiinta islamarkaana aan loo soo dhaafin hase ahaatee maadaama uu allaha addoommadiisa mujaahidiinta ugu gargaaray argagaxgelinta cadowga waxaysan ku guulaysan inay ku sii sugnaadaan halkan wixii ka dambeeyey jabkii xooganaa ee ka soo gaaray dagaalkii dhacay subaxnimadii isniinta oo lix iyo tobankii bisha muxaram ahayd sheekh axmed abuyoonis oo isna soo indhaindheeyey qeybo badan oo ka mid ah xerada cadowga ayaa garabkayga taagan waxaana dusha ka saaran nahay difaacyada murtadiinta waaliga ayaan weydiiyey waxyaabaha uu indhihiisa ku arkay iyo waxaa soo dedejiyey baqacararkii murtadiintii ku sugnaa deegaanka harboole alxamdulilah alxamdulilah uma alxamdulilah uma alxamdulilah awalan allah subxaana wa tacaala baa mahad iska leh oo maanta aan taaganahay meeshii cadowga allah subxaana wa tacaala ay isku dayeen in ay ka dhigtaan saldhig gaar ahaan xeradii harboola xerada halboor marksaa aan u fiirino oo geesaha aan fiirino waa la yaabaysaa waxaa ula yaabaysaa xerada kow had arkaysaa arijina aad iyo aad u weyn oo mugta la dhagay wax yar markaan soo socday waxaa u imaaday mugta meel aad iyo aad loo jeexay oo ay ugu taragaleen god weyn aad u weyn oo ay isleeyihiin mogtahay halkaan istijaadiyada iyo ragga geesiyaasha mujaahidiinta iyo halkaa ama halkaan ugu badbaadaan waana ku badbaado waayaan bartiyaa loo soo galay intaan wax kale kuu dheer oo aad la yaabaysa walaalow halkaa markaad fiiriso aad la yaabaysaa hal difac bise maaha difacyada markii aad fiiriso waxaa ugu horreeyey kow labo saddex afar shan shan oo u dheer haddana kuwii ma og tahay oo dhulka ay qodaayeen u dheer intaan markan waxaa ku tusiinaysaa waa dad oo naftooda maanta dhimasho aan u ogolayn marka laga hadlayo raadadka halkan ka jira waxaa weli goobaha qaar lagu arkayaa lafihii cadowga ee ku shidmay macrakada haddaba maxay odayaasha iyo salaadiinta wilaayada jubbada hoose ee iyagana booqashada ku soo gaaray halkan ay ku macneeyeen waxyaabaha ay indhahooda ku arkayaan waa kuwan suldaan cabdulqani cabdulaahi maxamed iyo suldaan macali maxamed cabdi duuba oo ka mid ah salaadiinta wilaayada waxaan joognaa xeryihii cadowga alle ee hadhboole halkaasoo godad waaweyn ay ka qoteen ilaahay baana ku jebiyey farxad iyo khayr waxaan leenahay famaa bakat calayhi misan walard marka adeer khayr iyo wanaag baa muuqda cadow ilaahayna meeshan wuu ku jabay mujaahidiinta muslimiintana ilahay baa guuleeyey farxad iyo khayr bay noo tahay aad baan ugu faraxsannahay waxaana farxad noo ah inaan maartay xeryihii cadowga aan dhex joogno ku indhaqabowsanayno ugula talagalnay muslimiinta inaan ugu soo indhaqaboojinno uga soo warranno dhulkii inuu nabad yahay ilaahay maaragtay gacmaha mujaahidiinta uu ku cadaabay dadka deegaankana waxaan leenahay ilaahay baa maaragtay wiilashii mujaahidiinta ahaa buu ilaahay maaragtay nasriga gacantooda ku keenay dhulkiina insha allah waad ku soo noqonaysaan dareenkayga iyo farxadayda mid la koobi kara maaha allah subxaana watacaala fabidaalika falyafraxuu huwa khayrun mimaa yajmacuun buu ilaahay leeyahy subxaana watacaala meeshan waxaa ka dhacay haziimo gaalo ku dhacday guul iyo nasri ilaahay subxaana watacaala oo ka ahaaday min cindi illahina ilaahay subxana watacaala mujaahidiinta uu soo hooyey waxaan leeyahay marka mujaahidiinta ha bishaaraystaan gaalana waxaan leeyahay hooggiinna ayaa galay waxaan ood bacaad iyo waxaana arkaaya oo dhufaysaad qodateen waxaasna geeri ka carar baa tihiin anrag waxaa idin joogo raadinaayo allah subxaanahu watacaala ixdal xusniyayninka raadinayo imaa inay nasri helaan imaa inay shahaado helaan oo ilaahi subxaana watacaala jannadiis idinku raadsadaan walaalaha muslimiintana waxaa ugu bishaaraynaya dhulkii shalay ee harboole iyo miido ee gaalada isku fidisay maanta mujaahidiintaa jooga bifadlillaahi wamani bay ku noqotay isbeddelka harboole ayaa haatan waxaa la soo ifbaxaya farxadda bulshada kuwaasoo kolkii hore ka qaxay guryahooda balse doonaya in dhowaan dib ay ugu soo noqdaan waxaana meesha laga saari doonaa raadadka qurunkii ay halkan kaga tageen murtadiinta markan waxaan u jihaysanaynaa dhanka deegaanka miido oo aan sidaasi kaga fogeyn harboole islamarkaana magaalada kismaayo u jira shan iyo sagaashan kilomitir dhanka waqooyi galbeedna uga beegan waxyaabaha halkan aan ku arkayo ee ay indhahaygu qabanayaan waxaa ka mid ah raadadkii weerarkii ay fuliyeen mujaahidiinta oo weli astaamihiisa ay ku dambeeyaan deegaanka midow iyo xiradii ay degganaayeen oo u baahan in laga sameeyo howlo kala hagaajin ah maadaama qurunkooda iyo waxyaabo badan oo gudaafad ah ay isdhex yaalaan haddaba waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose muxuu ku qiimeeyey muuqaalka halkan iyo sida uu ahaa ka hor inta aysan ku soo duulin murtadiinta muslimiinta maanta waxaan leeyahay abshiru abshiru abshiru baan leeyahay nimankii oo doonayay maanta in diintan idinka fasaadiyaan oo diintan idinka baabiyaan doonayay halkii waa ka carareen geesiyaashii tawxiidka ayaa derbiyaha u soo dhacay muslimiiney diinta garab istaaga maanta miidow iyo harbool waa u jeedaa tawxiidii raayada laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuullah ku babanaysa dhankooda odayaasha iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxay siyaabo kala duwan u falanqaynayaan waxyaabaha hadba ka hor imaanaya xilli ay gaafureegayaan xerada waxaana ay ii sheegeen in arrinkan uu ahaa guul xagga rabbi ka yimid islamarkaana uu allah ku galaday addoommadiisa suldaan xasan ibraahim muudey iyo suldaan axmed shire oo labaduba ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa sharxaad kooban ka bixinaya xerada miidow iyo sida ay ula muuqato xerada oo waxaan hadda ku sugunahay miidow waxaan arkay mannaha raaca ugu hore buuray dhigan raaca labaad godari badan qof istaagiisay dhigan raaca saddexaadna cari turki oo iyaga hoostiisa ay manaha ay godataa ka qotaanay dhigan saddexdii raac ay isku aamini waayeen cabsi ay ka qabaan mujaahidiinta iyo muslimiinta iyo dadka ehlu tawxiidka aawadiisa haydin u joogi waayeen ilaahay subxaana wa tacaala meesha maanta waa ku jibi xaradaas iyada oo miido oo maanta aan ku sugunahay oo maanta gacanta mujaahidiinta ku jirto oo muslimiinta dhammaantood iyo mujaahidiinta oo maanta ay ku indho qabowsanaan oo maanta booqashadaas aan u ammaanay halkaas iide oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku soo jibi oo maantana ay ku carareenoo ay meeshii joogi waayeen oo cabsi aawadeed haddana ay ugu carareen ilaahay subxaana wa tacaala ayaa macnaha agooddaas iskale maanta waa ku endhoqowsanni waa ku faraxsannahay muslimiinta deegaanka ku nooleenna si nabad ee deegaankooda ha ugu soo noqdaan adeer waxaa weeye xerada aan ku sugannahay aad iyo aad iyo aad baan farxad iyo barwaaqo iyo bashbash baan ku aragnaa waxaa weeye miido markaan soo galnay waxaan aragnay nimankan baqdintooda iyo fulay sidii lagu yiqiin baan ku aragnay aad baanna ugu faraxsannahay waa ku indhaqabowsannay waxaana ku mahadsan ilaahay uma kabacdi mujaahidiinta ayaa ku mahadsan bariga afrika waxaa weeye waxaasoo dhan way isku aamini waayeen aad baan annaguna maanta annagoo booqasho u nimi haddaan nahay salaadiinta jubbada hoose aad baan ugu faraxsannay waana ku indhaqabowsannay waxay weeraradii dhacay lix iyo tobankii bishan muxaram kun afar boqol lix iyo afartankii hijri ay soo dedejiyeen baqa cararka haraadigii murtadiinta ee ku sugnaa deegaanada harboole iyo midow bashiir muxiidiin abu ayman warbaahinta islaamiga andalus duleedka magaalada kismaayo wilaayada islaamiga ee jubbada hoose aad buu u mahadsan yahay bashiir dagaal culus oo u dhexeeyay ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada awdigle oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayadaasi dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay shalay howlgal qarax ay ka fuliyeen isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay inta u dhexaysa deegaanka goofgadood buuray iyo magaalada baydhabo ee wilaayada baay gaar ahaan halka loo yaqaano lafoole dhimashada waa laba askari oo murtadiin ah halka sidoo kale uu dhaawac soo gaaray askari kale oo isla murtadiinta ka tirsan dowladda saliibiyadda kenya ayaa lagu amray inay magdhow siiso gaaladii lagu laayay weerarkii mujaahidiintu sannado ka hor ka fuliyeen jaamacadda gaarisa nuur cali warsame abuusheeb ayaa warbixinta warkan inoo hayaa
maxkamadda sare ee dowladda kaafiradda kenya ayaa xukuumadda william ruutu ku amartay inay bixiso lacago malaayiin ah oo la siinayo qoysaska dadkii lagu dilay weerarkii mujaahidiinta ay ka fuliyeen jaamacadda gaarisa sannadkii labada kun shan iyo tobankii lacagtan ayaa gaaraysa afar boqol afartan iyo kow milyan oo shilinka kenya ah waxaana la siinayaa qoysas gaaraya boqol afartan iyo toddoba qoys qoyskiiba waxaa ku soo aadaya lacag dhan saddex milyan oo shilinka kenya ah sidoo kale waxay maxkamadda dowladda kaafiradda kenya ay amartay in magdhow la siiyo dadka maskax ahaan ugu saamoowey weerarkaasi weerarkii sannadkii labada kun shan iyo tobankii mujaahidiintu ay ka fuliyeen jaamacadda gaarisa ayaa ahaa qayb ka mid ah midhaha dadka kenyaanka ay ka dhaxleen duulaanka ay dowladdooda ku soo qaaday koonfurta soomaaliya kenya ayaana weli mujaahidiinta kala kulmaysa dhiigbax nafeed iyo mid dhaqaale
mahadsanid abuusheyba wilaayada baay ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah kaasi oo kasoo baxay safka murtadiinta abuuxasan ayaa warbixinta warkan inoo hayaa iyagoo ka faa'iidaysanaya baaqyadii hoggaanka xarakada shabaabul mujaahidiin mas-uuliyiinta wullaadda wilaayaadka islaamiga nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga ayay markan si aan kala go' lahayn u soo gaarayaan wilaayaadka iyagoo taa'ibiin ah maleeshiyaadkii diintooda ka ridoobay ee ku hungoobay hadalka afka baarkiisa ah iyo sandareertada yar ee kooxda ridada soomaaliya dhowrkii biloodba mar ay u tuurto maalmihii ugu dambeeyey waxaa wilaayada islaamiga ee baay soo gaaraya maleeshiya taa'ibiin ah oo ka soo baxay degmooyinka cadowga uu ku sugan yahay kuwaasoo sheegay in hadda ay ogaadeen inay gaalnimo ku dhaceen kadibna garwaaqsaday inay diintooda dib ugu soo laabtaan taasoo markii hore ay ka xubsiibteen maleeshiyaadkaas taa'ibiinta ah ee soo gaaray wilaayada baay waxaa ugu dambeeyey xasan cali oo muddo laba bilood ah ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada gaar ahaan waxaa loogu yeero daraawiishta koonfur galbeed ee ku sugan degmada bardaale taa'ibkan oo lagu soo bandhigay deegaanka iidaale ee duleedka magaalada baydhabo ayaa markii toobada loo qabtay kadib la hadlay idaacadda islaamiga andalus waxaana uu ka warbixiyey marxaladihii uu soo maray halka uu kaga biiray ridada iyo waxa ku dhaliyey in xilligan uu ka soo baxo safka murtadiinta isagoona fariin u diray maleeshiyaadka weli ku adkaysanaya gaalnimada ee dabadhilifka u ah gaalada ku soo duushay diinta dalka iyo dadka muslimiinta hasanaali geliyaanadhare dardi adigu kooy dadka oo ridada gaalada ee ka tirsanaya daraawiishahay samdala sari dare walaalaga maybahan kufraniman araga nina kaadaas ku tabe madaara ansara ku tabe diilaha ku tabe dhibaatooyinka maybaahan dil iyo wala oo maybaahan shacabkiiyo rafaado iyo ya ansoodan iyo nelankaba geeka doorka jaraan lanka mobile ku kuuse dadka balante iyo sayleen soodan me dad oo toosana aan la isku qaadayan dan yoona mayba gaalnimada harayriya isku tabilanima asoomani mujaahidiinta daranka saadana kurtunga yureejeen haye kurtun idaaya yureejid saa koy hatu siwinaaga laayin dhohayana ormayin halaay orma oo halaay inioyo toogusheen ano muslimiinta ankuano adduunyadii kuwargaban iyadan tabe kufranima kutoogusheen ano maybahan obio sidaata kadhim kajarangle inagata naaranima arage abwaan soomaaliyeed oo horay u gabiyey ayaa yidhi ummad yahay damiir yeesha oo diinta garab siiya gaalada siday damacsan tahay iyo diida taladooda diiraddiinna kor u qaada oo dunida faalleeya diintaada lama iibsado waa daciifnimo e dabadhilifka ciiddaa ka badan lagu danaystaaye kuwii ugu darnaabaa haroon idin dareensiine waa inaynu dabargoonno oo lagu dadaalaaye bulshada ku dhaqan degmada bu-aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa si weyn uga faa'iidaystay xamlo dacwi ah oo ka socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi cabdiwaahi maxamed bukhaari ayaa ka warramaya waxaa maalinkii saddexaad si habsami leh uga socda degmada bu'aale xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ee dhowaan ee ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaana dardargelinta xamladan awgeed kulamo gaargaar ah loola yeeshay labeynta bulshada sida odayaasha dhaqanka ganacsatada macallimiinta iyo haweenka degmada kuwaas oo si isku mid ah u soo dhoweeyey xamladaasi mas-uuliyiin ka tirsan wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa bilaabay inay bulshada u bayaaniyaan xamladan waxaa jirta marka xamlo guud oo barnaamijyada ku saabsan ismiga marka xamlada magaca ay leedahay waxa weeyaan ummadda oo lagu hanuuniyo jidka wanaagsan shicaarkeedana waxaa weeyaan kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi dhammaantiin waxaa tihiin qof kasta waxbaa la raaciyey qof kastana wixii la raaciyey ayaa la weydiinayaa marka xamladan ayaa ka koobnaan doonta ilaa shan tiir oo waaweyn oo kale ah hirgelinta wacyigelinta dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan oogidda salaada jamaacada iyo buuxinta masaajidda la dagaalanka daroogada iyo fisqiga noocyadiisa kala duwan dardargelinta sugidda amniga wilaayada ka hortagga wararka ishaacaadka ah ee lagu dhex baahiyo bulshada kulankii ugu horreeyey ee xamladan loogu magacdaray irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad xarigga looga jarayey degmada bu'aale ayaa lala yeeshay hordhaanka bulshada ee odayaasha dhaqanka waxayna iyaguna xamladan ku soo dhoweeyeen gacmo iyo qalbi furan aniga waa maxamed cabdisalaad oo ku magac dheer butow waxaan leeyahay aad baan ugu mahadinaynaa ilaahay ka sokow walaaladeenni umradeenni noo imaatay waxaan leenahay waxyaale aan sugaynay bay noo keeneen say tahaynu u qaadanaynaa biidnillahi tacaala khyaare jasaakum allahu khayran ragga walaalaha ee socday ee xamladan ku saabsan daraagiska iyo waxyaabaha xuxunka ah iyo wax walba xun looga hadlay iyo wax kasta oo wanaagsan ama walaalaha ay ka hadleen waxa odayaashana waxa warkooda ama waxaa naloo sheegay inuu siday yahay aan u qaadanno oo waxaa xunxun annagu aan ka hor tagno waxa wanaagsanna ummadda aan ku soo boorinno onan wanaagga hadda halkaasuu jiraa magacayga xasan cabdiqaadir maxamed aldhahaa waxyaabaha laisku caddeeyaan raba xoogaa inaan insha allahu tacaala hataa fiideo hadda ka hor aan u qaadanay innagoo nuqaba iyo innagoo mataqaana ogaasiin ayuu nooc isu dhexyaalan iyo waxgaradba waxyaabaha laisku caddeeyo horta wax la qaban karo waayo wax laga ganacsado waayo waxyaabaha lagu cerabgooyin kara ay ka mid tahay soo dhowaad horta midda kale waxaad jeceshihiin oad noo keenteen annagana idinla jecelnahay aan qaadanay odayaala hortay hadlay culamaa hadashay diintii aad noo keenteen oo aayadihiin u akhrisaan ilaahay weyna waahidka waxaan ka baryaynaa kuwii weeleeyey oo ku dhaqmay oo qaatay allaha naga dhig insha allahu taala idankan miisaankiina aakhira allah idinku kaba xamladan ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda isbeddelkeeda laga dareemi doono degmada bu'aale ee wilaayadda islaamiga ee jubbada dhexe inkastoo dadka magaaladan ay yihiin kuwo baraarugsan balse waxaay u noqon doontaa keliya hurda kakicinta kuwa yar ee lulmoonaya mahadsanid bukhaari ugu dambayntiina kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada gedo iyo waxgaradka iyo ugaasyada bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada baardheere ayaa kusoo gabagaboobay gudaha wilaayadaasi casaam carafaad ayaa warbixinta warkan inoo hayaa kulankan ballaaranna u dhexeeyey wilaayadii islaamiga ee gedo ugaasyada nabadoonnada beelaha dega degmada baardheere iyo deegaanada hoos yimaada ayaa ka dhacay deegaanka ilbeet ee hoostaga degmadaas iyadana kulankan uu socday muddo laba maalin ah waxaana looga hadlay qodobo badan oo ay ka mid yihiin garab istaagga jihaadka iyo ka hortagga duulaanka gaalada kaasoo ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hegado ugaasyo nabadoonno iyo marti sharaf kala duwan ugu horeyn waxaa kulanka ka hadlay ugaasyada nabadoonnada iyo waxgaradka beelaha dega degmada baar dheere iyo deegaanada hoos yimaada degmadaas may baa isla qaadanayhin in la horumariyo korlin qaado mujaahidiinta iyo bulshada muslimiinta ah isgarab surumaan hantidiyo iyo maalisho iska garab surumaan mujaahidiinta meel kastoo i rogan man sheegane inay una garabkiin ana hamiigna garabkiin ana duca garabkiinka ana maalina un aragtay guntuna garabkiinka ana intaasoo siin sheegana waxaana baaqif u soo saarnay ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa inaga nusrayn maanta waxaan diyaaru nahay laga bilaabo culamaauddiinka iyo odayaasha iyo maxaanku bulshada dhammaan in jihaadkii aan si dhab u gali doogno laga bilaabo saacadan waana ku guuraysi doon insha allahu biidnillahi alkariim muddo laba beriya waxaa noo socday kulamo iyo muxaadarooyin oo ay barbar socdeen horumarinta jihaadka markii ay noo dhammaatay labada beri dowlada ah waxaan haddana gudagalnay horumarka jihaadka horumarka gobolka wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada hoolaha iyo nooc kastoo ay ku saabsan tahay waxaan go-aansanay in aan ku horumarino gobolka dacwo dacwadaas oo la gaarsiinayo dadka muslimiinta ku dhaqan gobolka gedo dhammaantiisa sidoo kale waxaa madasha kulanka ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ee gedo sheekh luqbaan abu anas isagoona madasha ka jeediyay dardaarano kala duwan odayaasha ummadda horseedka u ah khayriga ay idin jeedinayaan iyo wanaagga ay soo horseedka idinku yihiin iyo ka baraa'a qaadashada cadowga iyo waxa waaye wahiilanta kitaabka naf iyo maalna u diyaargarooba maxaa yeelay asagaasaa cizigeenna ku jira aakhara iyo adduunyo maxaa yeelay ummad haddii la dullaysto waxa dulligu ugu baxdo waa ilaahay kitaabkiisa inuu u nusray subxaana wa tacaala waxaan isu dardaarmaynaa ilaahay kitaabkiisa inuu nusrayna jala wacala inaan noqono dad naasiriina asagaasaa cizi ah asagaasaa sharaf ah waxaan si gaar ah u dardaarmayna qobada waxaan leeyahay nin weliba cidda u xukumaa ka warqabo yacni dadkaada yaan hoostaada lagala bixin maanta waxaa socota gaalnimo kala duwan mid dhaqaalo lagu gaalaysiinayo iyo mid caqiido lagu gaalaysiinayo waxaas kala duwan ayaa socdo waxaanu leenahay yaa qadiyada noocaa ah oo gaalnimada ah oo kala duwan ummadeenna yaan lagu fasaadinin nin weliba qabiilkaada ka warqab nin weliba qabiilkaada waxaa weeyaan khayrka yaan looga horumarin kulankan ayaa waxa uu qayb ka yahay kulamada gaargaarka ay wilaayada ay la yeelanayso qabaa'ilada dega wilaayada kaasoo lagu dardargelinayo garab istaagga jihaadka iyo la dagaalanka gaalada iyo murtadiinta mahadsanid cazaam warbixintaasna waxay u dambeysay warkeena duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al'andalus waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkeena duhurnimo kulanti dambe ayaan inoo ballanaa intaa ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu